degmada bilcimbuur ee gobolka jarar dowla deegaanka soomaalida itoobiya ayaa lagu qabtay munaasabad xerega looga jarayey mashruuca korotagelinta degmadaasi mashruucan oo ay ku baxday konton milyan oo bir ayaa loogu soo jiiday awoodda korontada magaalada dhagaxbuur iyadoona daafurka mashruuca ay goobjoog ahaayeen mas-uuliyiinta gobolka jarar iyo xubno ka socday xafiiska horumarinta magaalooyinka dowla deegaanka soomaalida itoobiya dayib maxamed wasiir ku-xigeenka xafiiska horumarinta magaalooyinka iyo dhismaha dowla deegaanka ayaa ka warbixiyey muhiimadda mashruucan
laydhkan inta kilomitare la soo jiiday waa shan iyo afartan kilomitir marka laga bilaabo waddada magaalada dhexmur dhexmarta lacagta ku baxday lacag ka badan konton milyan baa ku baxday runtii dadaal badan oo wakaaladda xooga korontada iyo dowla deegaanka ay mataqaana si wada jira uga shaqeeyeen baa ayaa ku suura gashay waad aragtiin kolley maanta xadhiga laga jaray macaamiishu kolley hadda dadaal badan bay maamulka degmada iyo shacabka magaalada uga wadaan sidii mataqaana ay saacadaha loo gashan lahaa runtii layrkan afar iyo labaatan ka saac qorshaha dowladda istaraatiiji ahaan waa qorsho mataqaana ay u qaadatay in dhammaan degmooyinka iyo magaalooyinka muhiimka ee deegaanka in la wada gaarsiiyo axmed xuseen guddoomiyaha gobolka jarar ee dowla deegaanka soomaalida ayaa bogaadiyey in magaalada bilcumbuur ay hesho koronto afar iyo labaatan saaca waan la shaqaynaynay oo annagoo gobol ahaan iyo degmaduba way si fiican bay ula shaqaynayeen tiimkii hawshan waday oo runtii dhul baadiye ah soo marahayy isagoo oon dhibaato nabadgelya jirin haddana xadhkahaas iyo markii la daadiyo wax fara badan baa mararka qaarkood ay dadka iska socda ay ku samaynayeen kadibna waanu ka tallaabo qaadana ciddii taabataba ama tiirasha oo kale in la gargaraaco oo dadka iska xoolaha la jooga geeljirahoo kale marka runtii meeshan horumarkeeda koowaad wuxuu noqonayaa haddii layd afar iyo labaatan saaca la helo horumar aan la malaynaynin oo kale ayaa ku hoos duugan dhammaan adeegyadiibuu ka wada shaqaysiinahayaa shidaal fara badan oo loo isticmaalayay hurinta maxaanku dhahdaa korontada magaalada ka jirtay ee yarayd ee matoorada ah xafiisyada iyo maxaanku dhahdaa korontadi iyo matooradii yaryaraa yaalay dhammaan wixii oo dhan waa laga maarmi doonaa haddii la yidhaahdo bulshada ku nool magaalada bilcimbuur ee gobolka jarar ayaa baahi badan u qabay hirgelinta mashruucan oo meesha ka saarayo baahida koronto ee magaaladaasi